madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigare oo isweheliyay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda yaweybayo xadagu kugooyana xarunta wasaaradda kalluumaysiga oo laka dhisi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xildhibaana la taliyaalka madawiinaga maamulka degmada baydhabo agaasimaha madaxtooyada saraakiil hay-ado amniga iyo marti sharafka lah iyo goobrow kuhay munaasabada hadagooyowka wasaaradda kalluumaysiga wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane cabdilfataax maxamed cali yo sheegay in helitaanka xafiisyada iyo baahi weyn qabeen weynuu sheegay in xaruntunya fududahay howla wasaaradda kalluumaysiga dhismahan sida aan hore u sheegay waxaa maalgeliyey midooda yurub waxaana fulintiisa lahaa f a o mashruuco il programkii qeybtiisa rays marka saasuu ku dhismay wuxuu ka koobnaa dhismahan oo lagu daray qalabeynta wasaaradda oo lagu daray solar systemka oo korontada aan ugu talagalay wasaaradda inay korontadeeda iyadu yeelato wuxuu kaloo ka koobnaa gidaarka lagu wareejiyey labadan wasaaradood oo dhammaystiran intaasuu ka koobnaa marka dhammaantoodna si wacan ayay noogu hirgaleen intaa kadib waxaan rajeynaynaa mustaqbalkana in aan intan in ka badan sii qabanno oo weliba deegaanadii oo badda ama xeebaha ku tiirsanaa inaanu insha allah aan sanadka cusub aan ka hirgelino wasaaraddan wasaarad lamida baraawe iyo kawaankii malayga inaan hirgelinaan rajeynayna haddii ilaahay uu raalli ka noqo subxaanahu watacaala intaasaa ugu badan warbixinta guud ee wasaaradda madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weybowse ankamahadnagay hay-ado ku qayb qaaday dhismo xaruntun wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda saa la socotaan waxaa jiray yaraan xarumaha dowladda ay ku shaqaynayaan wasaaradaha markii intii aan shaqaynaynay oo aan nimid dowladda koonfur galbeed wasaaradaha dhan kulli waxay deganaayeen madaxtooyada waxaa xarun u ahayd madaxtooyada gurigoo dheer baa nin boqolkoo ka deganaa waxay ilaahay mahadiisaa maanta inay hal wasaaradna ay isku soo harin wasaaradihii oo dhan ay xarumo samaysteen xarumahoodana ay ku shaqaynayaan si gooni ah wasaaradda kalluumaysiga waxaan ammaanayaa wasiirka nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan oo runtii shaqadiisa ku sharfan waaye intii uu joogayna wasaaradda wax fiican oo qiimo badan ka qabtay marnana aanan shaqadiisa dayicin una istaagay inuu xafiiskan quruxda badan sidii lagu heli lahaa iyo xarumihii kale wasaaradda inuu sameey uu istaagay waaye wasiirka waa ku mahadsan yahay waxa hadda aan uga fadhinno oo aan rabnona waxaa weeye maadaama ay koonfur galbeed xeeb dheer leedahay oo la rabo in shaqo abuur iyo kafaa-iideysi loo helo xeebtaas laga bilaabo jasiiro ilaa iyo meesha ugu dambeyso in dad kalluumaysato ah iyo warshadii kalluumaysiga iyo deked kalluumaysi ah iyo mashaariicdii kalluumaysiga kulli loo abuuro xaruntun cusub ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badiya nagadaasa xafiisyadii ingorey ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badiya weeldata